bsmi اllahi الرaxman الraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu عalى rasuuli اllah salى اllahu عalayhi wعalى alihi waصaxbihi waslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda lix iyo labaatanaad ee suurat اlcankabuut allah waxau ihi subxaanah faamana lahu luuط waqaala inii muhaajiru ilىa rabbii inahu huwa alcaziizu اlxakiim allah waxau ihi subxaanah faaamana waxa rumeeyey lahu ay liibraahiim ibraahim waxa rumeeyey luutun luut ayaa rumeeyey oo adeer u ahaa oo walaalkii haaraan u dhalay wa qaala waxaanuu yidhi ibraahiim innii anigu muhaajirun mid u hijroonaya ayaan ahay ilaa rabbii rabbigay xaggiisa innahu rabbigay huwa rabbi alcasiizu allaha gaalibkee awoodda badan weeyi alxakiimu ee xikmadda badan wa wahabnaa waxaanu u hibaynay lahu ay liibraahiim nebi ibraahim waxaanu u hibaynay isxaaqa isxaaq ayaanu u hibaynay iyo wa yacquuba yacquub ayaanu u hibaynay wa jacalnaa waxaananu ka yeelay fii duriyatih nebi ibraahim tafiirtiisa dhexdeedii waxaanu ka yeelay annubuwata nebinimadii iyo walkitaaba ayilkutub kutubtii ayaanu ka yeelay wa aataynaahu waxaananu siinay ibraahiim ajrahu abaalkiisa ayaanu siinay oo fi dunyaa adduunka ayaanu ku siinay abaalkiisa wa innahu ibraahiim fil aakhirati aakhiro dhexdeedana la mina asaalixiin kuwa wanaagsan ayuu ka mid ahaado uu ka mid yahay wa luutan wadkur xusnebi allow dadkana u sheeg luutan ay qisata luutin nebi luut qisadiisii dadka u sheeg id wakhtigiina uu qiso ah qaala uu yidhi luut liqowmihi reetulkii uu ku yidhi innakum idinku lata'tuuna waxaad la imanaysaan alfaaxisha tii foolxumada badnayd oo ragga in wax laga daya ah ayaad la imaanaysaan oo aada samaynaysaan faaxishadaasoo maa sabaqakum aanu idinka horraynin bihaa faaxishada min axadin cidina qofna aanu idinka hormarin qofkaasoo min alcaalamiina caalamiinta ka mid ah cid khalqiga ilaahay ka midii aanay idinka horrayn idinka jin iyo insitoona a innakum idinku lata'tuuna ma waxaad u tegaysaan oo wax u doonanaysaan alrijaala ma ragga ayaa shahwo ugu tegaysaan oo wax u doonanaysaan oo wa taqtacuuna ma waxaad jaraysaan assabiila waddadii la marayeyna miyaad jaraysaan ama waddada taranka oo wata'tuuna ma waxaad kula imanaysaan fii naadiikum golihiinna iyo majaalistaa fadhiisataanna ma waxaad kula imanaysaan almunkara wixii la inkiray oo xumaanta iyo faaxishada liwaadka ah alla waxau idhi famaa kaana maba ahaanin jawaaba qowmih luud qoomkiisa jawaabtay ugu celiyeen mabay ahaanin ilaa an qaaluu inay ku yidhaahdeen mooyaane i'tinaa bal hadda noola kaalay bicadaabiillaah ilaahay cadaabkiisa aad sheegaysa bal hadda noo keen in kunta haddii aad ahaatay luudow min alsaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid tahay ood ku run sheegayso foolxumada ficilkan iyo cadaab in lagu mudanaya run hadday kaa tahay imika la kaalay oo soo deji qaala waxau idhi luud rabbi yaa rabbi rabbigayow unsurnii iiga hiili cala alqowmi qoladan iiga hiili qoladii almufsidiina wax fasahaadinayey ee foolxumada iyo faaxishada ay falayaan ummadda ku ifsaadinayey kuwa allahayow iiga hiili oo halaag ku soo rid walammaa jaa'at rusulunaa ibraahiima markiiba waa la aqbalay luud oo malaa'ig baa loo soo diray walammaa jaa'at markay timid rusulunaa rusushayadii aanu soo dirree malaa'igta ahayd markay u timid ibraahiima ibraahiim markay u timid bilbushraa bishaaradiina ay ula timid inay isxaaq iyo yacquub ugu bushaareeyaan markay shaam intay ku soo mareen u bushaareeyeen kadib qaaluu waxay ku yidhaahdeen malaa'igtii ibraahiim innaa annagu muhlikuu ahli haadihi alqarya magaaladani ehelkeeda kuwa halaagayaanu nahay waa magaaladii saduum ee quraa qowmi luut waayo inna ahlahaa ehelkeedu kaanuu waxay ahaadeen daalimiina kuwa dulmi falay waa niman dembaabay oo foolxumo sameeyey cuquubay muteen oo cadaab baanu ku soo dejinaynaa qaala waxa uu yidhi markaa ibraahiim markay malaa'igtii intaa ku tidhi luudna ay ku sii socdaan oo weli aanay gaadhin ayaa ibraahim waxa uu ku yidhi inna fiihaa magaaladaasi dhexdeeda waxa ku sugan luutaa nebi luud baa ku sugan qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii naxnu annagu aclamu waannu ognahay biman fiihaa cidda dhexdeeda ku sugan waannu ognahay lanunajiyannahu wallee waanu badbaadin oo waanu badbaadin oo waanu badbaadin luud iyo wa ahlahu ehelkiisaba ila imra'atahu haweenaydiisii mooyaane oo kaanad waxay ahaatay hiya iyadu min alghaabiriina kuwa halaagga ku hadhaya ee cadaabku gaadhaya ay ka mid tahay iyadu alla waxau idhi walammaa an jaa'at markay u timid rusulunaa kuwaannu soo direen malaa'igtaha markay u yimaadeen luutaa nebi luud markay u yimaadeen sii-a waa la murugo geliyey luud waa majhuulu saa'a sii-a waa la murugo geliyey nebi luud oo bihim bisababihim malaa'igtan la joogta sababtoodaa lagu murugo geliyey oo wadaaqa waa cidhiidhiyoomay luud bihim bisababihim malaa'igtan la joogta sababtooduu la cidhiidhiyoomay darcaa xagga qalbiga ama laabta iyo niyadda diiqad buu dareemay waayo rag dhallinyaroo qurquruxsan bay ugu yimaadeen shakligooda iyo qaabkoodoo kale qoomkiisana waa yaqaanay dee maanta martidaadii waa lagu dhaafi buu is yidhi wuu u warwarayaa oo malaa'ig inay yihiinba war uma hayo wa qaaluu waxay ku yidhaahdeen markaa rusushii waa malaa'igtiiyo markuu u murugooday arkeen laa takhaf ha cabsoonin luutow walaa taxsan hana murugoonin annakiyo adiga toona kuwani wax ma yeeli karaane waxay yidhaahdeen innaa anagu munajuuka waanu ku badbaadinanaa luudow adiga iyo wa ahlaka ehelkaagaba ilaa imra'atag haweenaydaada mooyaane oo kaanad waxay ahaatay hiya iyadu min alghaabiriina kuwa halaagga ku hadhaya ee waa beriga la cadaabayo ayay iyadu ka mid taho idin raaci mayso halkaasay ku hadhaysaa halaagga innaa annaguba ay yidhaahdeen munziluuna waxaannu ku soo dejinanaa calaa ahli haadihi alqarya magaaladani ehelkeeda waa magaaladii qowmu luude rijsaa cadaab daran waa aqbaxu anwaaci alcadaab ayaa lagu idlaaqaa rijsiga marka rijsaa cadaab daran ayaannu korkooda ku soo dejinanaa oo min asamaa samada xaggeedaannu kaga soo dejinaynaa bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababtoodaananu ugu soo dejinaynaa yafsuquuna kuwo ilaahay taacadiisa iyo diintiisa ka baxa ahaanshahay ahaayeen darteed ayaanu ugu soo dejinaynaa cadaabka allah waxau idhi walaqad taraknaa wallaahiyo laqad taraknaa dhab ahaan baanu ugaga tagnay minhaa magaaladaa reeluud ee la baabi'iyey xaggeeda waxaanu kaga tagnay aayatan calaamad calaamadaasoo bayinatan cad calaamad cad oon caad saarayn ayaannu kaga tagnay magaaladaas yaannu ugaga tagnay liqowmin qole ayaannu ugaga tagnay aayaddaasoo kuwaan toobaysa kuwaasoo yacqiluuna wax kala garanaya oo wax fahmaya wa ilaa madyana ay wa arsalnaa u soo qadar wa arsalnaa waxaannu u diray ilaa madyana ree madyanna waxaannu u diray akhaahum walaalkood shucaybaa shucayb ayaannu u diray oo faqaala waxa uu yidhi shucayb yaa qowmi reetolkayow ucbudullaaha ilaahay keligii caabuda oo warjuu rajeeya alyawma alaakhira ay jazaa'a alyawmi alaakhiri maalinkaa dambe qiyaamada abaalkeeda rajeeya oo u diyaargarooba ama warjuu ka cabsadoo ka baqa alyawma alaakhira ay cadaaba alyawmi alaakhir maalintaa u dambaysa qiyaamada cadaabkeeda ka baqa oo warjuu rajahani baa bimacna damac na ku soo aroora bimacna alkhawfna labadaba cabsi iyo damac labadaba waa loo adeegsadaa waxa weeyaan rajada oo walaa tachow ha fasahaadinina fil ardi arlada dhexdeedana ha fasahaadinina mufsidiina xaala atiin kuwa fasahaadinaya waa ta'kiidun caamilka lasii akidaya waa xaala mu'akida baa la ydhaha fakadabuuhu dabeed waa beeniyeen shucayb faakhadathm dabeeto waxa qabatay alrajfa gilgilashadii iyo gariirkii baa qabtoo dhulkaa la gariiray oo fa asbaxuu dabeed waxay ahaadeen fii daarihim guryahooda dhexdooda waxay ku noqdeen jaasimiina ay baarikiina cala arukab kuwa jilbaha u daatoo kuudkuududa ayaa ay noqdeen alla waxau idhi wa caadan wa hamuuda wa ahlaknaa u soo qadar si ay mafcuul ugu noqdaan caadan iyo wa hamuuda oo lagu cadfay oo wa caadan ay wa ahlaknaa waxaanu halaagnay oo baabi'innay caadan nimankii ree caad ee nebi huud loo diray iyo wa hamuuda ree hamuud oo nebi saalix loo diray labadaba waanu halaagnay markay ambiyadoodii ka hor yimaadeen waqad tabayana dhab ahaanna wuu idinku caddaaday huwa halaagga la halaagay labadaa qolo waa idin caddaaday oo damiirka mustatirkaee faacilka tabayana halaagaynu soo qadarray masdarkiisa oo ihlaagga ah waxa weeyaan u celi oo waqad tabayana waa caddaaday huwa ihlaaggaa labadaa qoomba la halaagye la baabi'iyey waa caddaaday oo lakum idinka wuu idin caddaaday halaaggaasi min masaakinihim guryahooduu idinka caddaaday oo raadkii halaaggu guryahooda iyo degaankooda uu ka daahiro waa ka muuqdaa wa zayana waxaa qurxiyey lahum iyaga u qurxiye ashaydaanu shaydaanka ayaa u qurxiyey acmaalahum camalladoodiiyo waxay qabanayaan shaydaan baa u qurxiyey oo fasadahum dabeed wuxuu ka hor joogsaday shaydaan can isabiili waddadii xaqa ahayd buu ka hor joogsaday walxaal buu ka hor joogsaday xaqa kaanuu ay ahaayeen mustabsiriina kuwa dee wax arkaya oo caqli iyo garaad leh oo wax kala garanaya ayaa haddana si badheedha ay uga baydheen xaqii wa qaaruuna wa fircauna wa ahlaknaa u soo qadar oo nasbinaya qaaruun iyo fircawn ay wa ahlaknaa waanu halaagnay qaaruuna qaaruunna waanu halaagnay iyo wa fircauna fircawn iyo wa haamaana haamaan oo wasiirkii fircawn ahaa dee kuwoodii hormoodkii iyo madaxdii baa la tilmaamay atbaacdoodii iyo kuwii ku raacay gaalnimaduna dee halaagga waa kula jiraan allah waxau ihi walaqad jaaahum wallaahi laqad jaaahum waxa u yimid kuwaa la soo sheegay iyo qoomamkooda muusaa nebi muuse ayaa u yimid oo bilbayinaati mucjizaadkii iyo aayaadkii cadcaddaa ayuu ula yimid oo fastakbaruu dabeed waa iskibriyeen fil ardi arlada dhexdeeda ayay isku kibriyeen wamaa kaanuu manay ahaanin dheh saabiqiina kuwa naga fakada arladii bay isku kibriyeen manay ahaanin dee kuwa naga fakadoo naga cararo oo waxa weeyaan dee meel ay u baxsan karaan baan jirinba ciriya dhultoona alla waxau idhi fakullan mid wal oo kuwaa la soo sheegay qoomamkaa iyo umamkaa hore ka mid ah akhadnaa waxaanu ku qabannay bidanbihi ay bisababi dembih dembiguu galay dartii baanu ku qabannay oo qolo walba dembigay dembaabeen cadaab u dhigma oo u qalma ayaa lagu qabtay sidaa darteed baa noocyada cadaabka lagu qabtay dee u kala duduwan yahoo noocyo badan uu yahay alla waxau idhi fa minhum waxaa ka mida umamkaa hore loo halaagay man cid baa ka mida arsalna aan u diray calayhi korkiisa xaasiba dabayl dhagaxaan wadata sidii ree caadiya qowmu luud wa minhum waxaa ka mida umamkaa hore loo halaagay man cid akhadathu ay qabatay assayxa qaylo sida reer hamuud iyo reer madiyan wa minhum waxaa ka mida man cid khasafnaa aanu la jarray bihi manka alarda dhulka sidii qaaruun wa minhum waxaa ka mida umamkaas man cid baa ka mida aqraqnaa aanu qarqinnay oo biyo aanu ku hafinnay sida qowmkii fircawn iyo qowmu nuux alla waxau yidhi wamaa kaana allaah ilaahay ma ahaanin liyadlimahum kii dulmiyaya kuwaas ilaahay ma dulmin kamana gardarra walaakin ha yeeshee kaanuu iyagaa ahaaday anfusahum nafahooda yadlimuuna kuwa dulminaya iyagaa naftooda dulmiyey oo dembigay galeen bay naftooda ku dulmiyeen cuquubo iyo cadaabna ugu sababeen allah waxau yidhi mathalu ladiina kuwii sifadooda iyo xaalkoodu waxa weeyi kuwaasoo itakhaduu yeeshay min duuni illaahi alla sokadii awliyaa kuwa ay caabudaan oo alla sokadii ay baryaan maxalligu wuxuu odhanayaa ay asnaaman yacni ilaahyo alla sokadii ay ku tacalluqaan oo caabudaan oo sanamyo ay soo qorteen kuwa samaystay xaalkooda iyo tusaalahoodu wuxuu la mid yahay ka mathali alcankabuuti sidii caaro xaalkeed ama tusaalaheedoo kale weeyi caaradaasoo itakhadat samaysatay baytaa guri samaysatay wa inna awhana albuyuuti guryahana waxa ugu taag daran oo ugu daciifsan labaytulcankabuuti caarada gurigeeday samaysataa bayd la unkoon la abuuro ama la sameeyo ugu taag daran low kaanuu yaclamuuna hadday yihiin kuwa wax kala garanaya ina allaha alleh yaclamu waxa uu og yahay maa ay aladiina kuwa yadcuuna ay caabudayaan min duunihi alla sokadii oo min shayin shay ah yacni waxay alla sokadii caabudayaan ee aan qiimaha iyo qadarka lahayn ilaahay waa ogyahoo waa arkaya marka maadii mawsuulo bimacna aladii ayaynu ka dhignay sida maxalliguba uu soo qadarayo jamalkuna hoosta wuxuu ku tilmaamayaa naafiyana in laga dhigi karo oo la odhan karo ina allaha alleh yaclamu wuxuu og yahay maa yadcuuna inaanay caabudaynba min duunihi alla sokadii min shay-in ay shay a waxbaba oo sidee loo leeyahay waxba ma caabudayaan waxbay caabudayaane wuxuu yidhi macnuhu waxa weeyi kaannahu qiila maa yadcuuna min duunihi maa yastaxiqu an yutlaqa calayhi shay waxay la mid tahay iyadoo la yidhi oo kale yacni ma caabudayaan alla sokadii wax mutaysta in shayba lagu magacaabo yacni xataa ma mudna in la yidhaha waxay caabudayaan waa shay waxbaba ma aha yacni kalaa shay waa waxaan jirin oo kale macnuhu marka naafiye laga dhiga maada waa waxaan jirin oo laysa bishay haddii la yidhaha waxaas laysa bishay dee waxba yahay weya waxaan jirin marka waxay caabudayaan qiimo daraantooda ayaa laa shay laga laga dhigay in allaha alla yaclamu waa ogyahay maa yadcuuna inaanay caabudayn min duunihi alla sokadii min shayin ay shay a waxbaba wax shay lagu tilmaami karaba ma caabudayaane wuxuudu waa waxba yahay waa kalcadam wa huwa rabbi alcasiizu waa allaha qaalibkee awoodda badan alxakiimu waa allaha xikmadda iyo xukumkaba u saaxiibka ah allah waxau yihi wa tilka taasi lasoo tilmaamay alamhaalu ee tusaalayaasha ah nadribuhaa waxaanu u yeelaynaa linnaas dadkaanu u yeelaynaa darabana bayana ama jacalo unbaa laga yeela labadaba yacni waanu u caddaynaynaa ama waanu ka yeelaynaa marka bimacnaa jacala haddii laga yeela dee laba laba mafcuul bay qaadan haddii hal mafcuul tahayna bayana ayaa ku fiican wa tilka taasi alamhaalu ee tusaalayaasha a nadribuhaa ay nubayinuhaa waxaanu u caddaynaynaa amhaasha iyo tusaalayaashaas linnaasi dadka ayaanu u caddaynaynaa wamaa yacqiluhaa mana fahmo tusaalayaasha oo ma garto ila alcaalimuuna kuwa cilmiga le mooyaane ahlulcilmiga ayuunbaa fahma oo wax ku qaata amhaasha iyo tusaalayaashu waxay tilmaamayaan khalaqa allah ilaahay waxa uu abuuray alsamaawaati samooyinka iyo waalarda dhulka bilxaqi xaal ay ku dheehan yihiin ama bilxaqi buu ku khalqay rabbi oo ku abuuray inna fii dalik madkuurkaa la soo sheegay waxa idinku sugan yacnii aayaadkaa waaweyn ee cidharkiiyo dhulalka rabbi abuuray waxa ku sugan la aaya calaamad lagu cibro qaataa ku sugan oo lilmu'miniina kuwa mu'miniintay ugu sugan tahay waayo iyagaa kuwaan toobayo wax ku qaadanaya alla waxa u idhi utlu akhri nebi muxamedow ummaddiisiiyo inta rumaysena way ku daba joogtaa oo way kaga dayanaysaa oo amarku waa shamlisanaya utlu akhri nebi muxamedow maa ka uuxiya lagu waxyooday ilayka adiga oo min alkitaabi kitaabka qur-aanka ah wa aqim oog assalaata salaadana oog waayo ina asalaata salaadu tanhaa waxay ka reebtaa dadka oo u diidaa can ilfaxshaa'i tafoolxumada badan oo macaasida ah iyo walmunkari waxyaabaha la inkiree shariicadu diiday yacnii dunuubta waaweyn ee foolxumada badan iyo munkaraadka kaleba salaadu dadka waa u diidaa waladikrullaah ilaahay xuskiisu akbaru isagaa wax walba ka weyn oo taacaadka iyo cibaadaadka kale iyo noocyada kale rabbi loo caabudo isagaa ka weyn oo ka sarreeya waayo maa min cibaada ilaa wa tashtamilu calaa dikri illaah xuska ilaahay bay shamlisanaysa wallaahu allana yaclamu waa og yahay maa tasnacuuna waxaad samaynaysaan ilaahayna waa og yahay haadihi alaayaat waxaa ilaahay inoogaga warramay oo weli aynu ku dhex jiraa qisadii nebi ibraahim iyo luut iyo aqwaamtooda marka aayaadka u horreeya rabbi wuxuu inoogu tilmaamay qisatu iimaani luut calayhi salaam liibraahim calayhi salaam wa qisatuhu maca qowmih waxaa alla inoo tilmaamay luut inuu rumeeyey ibraahim oo adeerkiina ahaa iyo qisadii luud iyo qoomkiisa dhex martay intaa wixii ka dambeeyey ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo tilmaamay oo allah waxau idhi faaamana lahu luutun wa qaala inii muhaajirun ilaa rabbii inahu huwa alcasiizu alxakiim nebi ibraahim markii qoomkiisii towxiidka uu ugu taag waayey waxa rumeeyey luut oo ahaa ibnu akhiihi haaraan yacni walaalkii haaraan inankii uu dhale adeerka u ahaa ayuu ahaa luut marka luud baa rumeeyey waxa uu yidhi markaa ibraahiim waan hijroonayaa oo alla dartii baan u baxayaa oo yacni dhulkii ciraaq iyo qoomkiisu halkii uu joogay waan ka hijroonayaa waxaanan u hijroonayaa halka alla i amree la ii idmay oo dhulkaa shaam ah marka ibraahiim isagoo ooridiisii saara iyo inankaa uu adeerka u yahay rumeeye luud wata ayuu halkaa ka ambabaxay oo ardu shaam iyo baytulmaqdis xaggaasuu u kacay ilaahay tabaaraka wa tacaalaa wuxuu ugu nicmeeyey ibraahiim markii dadkii ehelkiiyo qaraabo ugu xigay ilaahay dartii uu uga durkay dee awlaad ambiye ah ayaa ilaahay ugu beddelay oo awlaad sulbigiisaoo isagu uu dhalay oo dhabarkiisa ka soo go'ay iyo kuwo awlaaddiisu ay sii dhaleen oo awowiye uu yaho awlaadul awlaadba ambiyaa ilaahay uu ka dhigay wa wahabnaa lahu isxaaqa wa yacquub waxaan u hibaynayba alla yidhi ibraahim isxaaq oo ibraahim u dhalo inay ibraahim ahaa iyo yacquub oo isxaaq dhalay oo ibraahim awow u noqonayo jalaaludiin almaxalli oo kale wuxuu odhanayaa ay bacda ismaaciil ismaaciil dabadii baa isxaaqna loo hibeeyey oo yacni isxaaq ismaaciil baa ka horreeyey buu odhanaya labadubana waa awlaadu ibraahim oo ismaaciil iyo isxaaqba waa ilmo nebi ibraahim yacquubna isxaaq baa dhalay marka ilaahay waxa uu u hibeeyey awlaadda kuwo awlaadu sulbi oo dhabarkiisa ka soo go'ay iyo kuwa awowyada uu yahay ee awlaaddiisu ay sii dhaleenba kuwaasaa loo hibeeyey weliba awlaadu kala mudaneh awlaaddiisii ambiyaa laga dhigay oo wajacalnaa fii durriyatihi nubuwata waalkitaaba tafiirtiisa dhexdoodii baa laga yeelay nebinimadii iyo kutubtiiba oo waxyaabaha ilaahay nebi ibraahim ugu nicmeeye waxa ka mid a ibraahim dabadi wax alla wixii nebi lasoo diray ibraahim bay ku abtirsanayaan oo aabba u ah ilaa nebi maxamed laga soo gaadhayo sala allahu calayh wasalam oo kulluhum waa abulambiyaa sidaa darteed baa ibraahim u noqday yacnii aabbaha ambiyada oo dhan abulambiyaa ka ambiyadana ugu mudan nebi moxamed mooyaane sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed unbaa kulligood maca ibraahim ka wada sarreeya oo ka fadli badan marka alla waxau yidhi tafiirtiisii waxaanu ka yeelay nebinimo oo dee isxaaq iyo ismaaciil iyo yacquub iyo waxay sii dhaleenba oo ibraahim ku wada abtirsanaya ambiyaa ilaahay ka dhigay kutubtiina dhexdoodaanu ka yeelno dee ambiyada la soo dirayaa kutubta lagu soo dejinayay oo kutubihii ugu mudnaa ee towraad iyo injiil iyo zabuur iyo furqaanba dee cidda lagu soo dejinaya waa cid uun ku abtirsanaysa nebi ibraahim ambiyadii ka dambaysay oo dhan ilaahay wuxuu ugu nicmeeyey wa aataynaahu ajrahu fi ddunyaa adduunyadaannu abaalkiisa ku siinay oo maxaa ka mid ah arsaaqad wanaagsan iyo ammaan wanaagsan oo ilaahay ibraahim wuxuu ugu nicmeeyey diimaha kala duwan oo dhan kulligood umamka haysta qolo walba ibraahim bay ku abtirsanaysaa oo odhanaysaa millatu ibraahim baanu haysannaa oo halka hadda ambiyada kale aflagaadda ay ka soo gaadhay umamka ee ay caayaan ee ay aflagaadeeyaan isaga nebi ibraahim ummad walba way u nisbo sheeganaysaa waxay odhanaysaa milladii ibraahim baanu haysannaa marka dee hadalhayn wanaagsan baa ilaahay ummadda u dhex dhigay oo cid walba wanaagunbay ku sheegaysaa ibraahim waa abaal adduunyada lagu siiye oo loo dadejiyey sidoo kale dee abaalka adduunyada lagu siiyey waxa ka mida oon wax loo dhigaaba jirin dee awlaaddiisii baa ilaahay ambiyo ka dhigay oo wataa isaga dabadiyey wax alla wixii ambiyo lasoo diray isagay ku habtirsanayaanoo aabbow ah wa innahu fi laakhirati la min asaalixiin waxa kaloo u dheer oo macnaha ajarka adduunyada lagu siiyey dee aakhirana wuxuu ka mid yahay kuwa saalixiinta wa wanaagsan oo aakhirana abaal weyn baa ku sugaya macnaha waxaa loo raaciyey wa innahu fi laakhirati la min asaalixiin adduunun looguma soo dadejina aakhirana way u dambaysaa tu ka qiimo badantii adduunyadu dabeed ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inooga qisooday qisadii luut iyo qoomkiisa oo allah waxau ihi waluutan id qaala liqowmihi inakum lata'tuuna alfaaxisha maa sabaqakum biha min axadi min alcaalamiin luut waxa weeyaan dee nebi baa laga dhigo isna waa la soo diray laakiin isagu shaam halka laga gala madkhalu shaam oo qaryatu saduum halkaasuu degay nebi ibraahimna shaam buu u gudbay iyo baytulmaqdis marka qolooyinkii yacni magaalooyinkaas saduum dadkii ku sugnaa baa loo diray oo rasuul baa laga dhigay luut kuwii degaankaa deganaa waxay ahaayeen dad gaalnimada ku darsaday dhaqan xumo aan hortood cidi arag oo ragga in wax loo doontoo laga daya ah markaasuu ku yidhi innakum lataatuuna alfaaxisha waxaad la imanaysaan tii foolxumada badnayd waa ragga in wax loo doontoo loo tago eh cidina caalamka idinkamay horrayn oo wax faaxishada liwaadka in rag wax loo doonto sameeya waxa ugu horreeya qowmu luut liwaad wax sameeya waxau idhi inakum lataatuuna alrijaala wa taqطacuuna asabiila wa taatuuna fii naadiikum almunkar saddexdaa arrimood oo saddexdaa arrimoodba ay diinta ilaahay ku khilaafeen buu u tilmaamay oo waxau yidhi ma raggaa u tegaysaanoo wax u doonanaysaan waa yaabe waa istifhaam uu ku inkirayuu kula aaban yahay waxay samaynayaan ay ku dhiiradeen jidkiina miyaa jaraysaan labaa lagu fasiray jidka ay ummadda iyo dadku marayaan maad goynaysaan oo waxaa la yidhi markay noqdeen dad edebdarradooda iyo anshaxumadoodu ay gaadhay heer martidu aanay ka nabadgelin iyo dadka socotadii oo aan daynayn ayaa waddadiiba iyaga dartood looga go'ay markaasaa uu leeyahay wa taqtacuuna sabiil jidkay dadku marayeenna miyaa jaraysaan waxaa kaloo lagu fasiray wa taqtacuuna sabiila ay sabiila nasli waddadii taranka oo halkii wax lagu beeranayey ubadku ka soo baxayey miyaa goyseen oo meel xumaan iyo saxaro iyo qulun mooya an dee ubad iyo awlaad loogu talagelin ma halkaasaa wax u doonanaysaan oo halkii taranka waa goyseen ayaa waxa weeyaan lagu fasiray oo assabiila ama waddadii tarankaa goyseen oo meel kalaa doonateen oon waxba lagu beeran oon welad ka soo bixin ama jidkii ay dadku dee marayeen ayaa waxa weeyaan aa goyseen wa ta'tuuna fii naadiikum almunkar golihiinna aad wada fadhiisataanna waxaad la imanaysaan munkarkii la inkiray oo waxaa la yidhi qoladani dee dhaqan xumo halkay ka gaadheen cid kale markay waayaan iyo marti ay waxaa ku sameeyaan iyagaa golaha wada fadhiyo iswada arkayaa faaxishada isku samayn jiray marka wa ta'tuuna fii naadiikum almunkar iyagoo isu muuqda ma waxaasaa la imanaysaan fma kana jawaaba qowmihi ila an qaaluu itinaa bicadaab illahi in kunta min asaadiqiin dee waa niman gaalnimada meel fog ka gaadhay waxay yidhaahdeen hadday kaa run tahay waxaad sheegaysaa luutow cadaabka ilaahay eed ku andacoonaysa wuu jiraa hadda keenuu nagu soo deji wuu habaaray markaa luut qaala rabbi insurnii cala alqowmi almufsidiin ilaahu kuwan arladiiyo addoommadiiba fasahaadiye xumeeyey ilaahu kuwan iga soo hiili oo macnaha cadaab deg dega ku soo deji oo hadalkayga rumeeya oo marag iyo markhaatiga ii fura markiiba alla waa aqbalay oo malaa'ig buu rabbi u soo diray luud laakiin malaa'igtii ibraahim bay ibraahim bay shaam ku sii mareen intaanay luud iyo magaalooyinkoodii gaadhin walamaa jaءat rusulunaa ibraahiima bilbushraa qaaluu ina muhliku ahli hadihi alqaryati ina ahlaha kaanuu aalimiin yacni rusushii la soo diray waa malaa'igtii ibraahiim markay uwa- ula yimaadeen bishaaradii oo bishaaradu waa maxay dee fabasharnaahu biisxaaqa wa min waraai isxaaqa yacquub labadaa welad baa loogu bishaareeyey oo isxaaq iyo yacquub oo isxaaqu sii dhali doono marka markay ibraahim bishaarada ubadkaa awlaadee ambiyadana noqon doona ay ugu bishaareeyeen ayaa dee waxay u sheegeen muhimaddii loo soo diray oo aayaadka kale lagu faahfaahiye isagaaba ibraahim waraysto dee qaala famaa khatbukum ayuha almursaluun arrinkiinu waa maxay kuwan la soo dirayow dee wixii loo soo diray sheegeenoo waxay yidhahdeen magaaladaa saduum iyo quraa qowmi luud inaanu halaagnaanu u socnaa waayo ehelkeedu waa daalimiin oo dembi culus bay galeen oo lagu cadaab mudanayo markaasaa ibraahim ku yidhi isagoo u naxariisanaya luud qaala inna fiihaa luuta luud baa magaaladaa jooge ka jooga qaaluu naxnu aclamu biman fiiha waanu ognahay cidda ku jirta isaga iyo ehelkiisaba haweenaydiisoo halaagsami doonta mooye waanu badbaadin inta kale markay rusushii luud u timid ee ay shaam iyo ibraahim soo dhaafeen waxay ugu yimaadeen nebi luud shakli ama qaab rag dhallinyara oo qurqurux badan waayo malaa'igta ilaahay awood wuxuu u siiyey inay cidday doonaan isku masali karaan oo qudratu tashakul sida jinkuba uu shakliguu doono isugu beddeli karo ayaa malaa'igtana alla wuxuu siiyey qudra cala tashakul marka aadamay isku soo ekaysiiyeen oo rag da'yaroo dhallinyaroo qurqurux badan iyagoo u eg ayay luud u yimaadeen mar alla markuu arkay luud dee waa murugoodoo aad buu u diiqadooday waayo wuxuu ka baqay nimankuu yaqaanay edabdarrada yacni ku yaqaanay inay martidiisan kala baxaan inay doonaan markaasay malaa'igtii ku yidhaahdeen laa takhaf walaa taxzan luudow waxba ha baqanoo ha murugoon innaa munajuuka wa ahlaka ila imra'ataka kaanat min alghaabiriin annaka ayaa adiga iyo ehelkaagaba badbaadinayna haweenaydaadu halaagga ku hadhisa mooyaane waanu idin badbaadina waxba ha baqan inaa munziluuna cala ahli hadihi alqaryati rijzan min asamaa bima kaanuu yafsuquun waxay yidhaahdeen magaaladan ehelkeeda cadaab daran baan dusha kaga soo dejinaynaa fisqigay faleen sababtiisa ee diinta iyo daacadaba ay bannaanka uga baxeen walaqad taraknaa minha aayatan bayinatan liqowmin yacqiluun ilaahay waxau yihi magaalooyinkaa qura qowmi luud waxaanu kaga tagnay aayad cad oo ciddii caqlilii kuwaan toobaso wax ku qaadanayso maxalligu waxa uu odhanayaa alaayatu albayina hiya aathaaru kharaabiha aayadda cad ee magaalooyinkii luud ee la halaagay lagaga tegey waa raadkii kharaabkii iyo burburkii iyo baabi'ii ku dhacay ayaa weli degaankooda ka sii muuqda oo lagu waantoobi karaa wax lagu qaadan karaa jamalkuna futuuxaadka wuxuu ku odhanayaa aayaddu waxa weeye alxijaaratu alatii uhlikuu biha dhagaxaantii lagu halaagay oo madmadow ayaa baaqi ku ahayd oo ummaddan awalkeeda ay soo gaadheen oo halkaa ku sugnayd waxaa kaloo odhanayaa jamalku duhuuru lmaa'i alaswad calaa wajhi alard degaankii lagu halaagay biyo madow baa korka uga soo baxay midkii la yidhaahdaba waa cuquubadii iyo cadaabkii mandiqadaa ka dhacay raadkiisu wuu ka muuqday oo qofkii caqli lihi dee waa kuwaan toobaya waxna waa ku qaadanaya oo ilaahay waa ka yidhi wa inakum latamuruuna calayhi musbixiin wa bileyli afalaa tacqiluun aroortii waa berigana waa sii martaan habeenkiina waa soo martaan ee miyaydaan caqliya garaad lahayn waxaa loo jeeday dee ree maka iyo markay socotada iyo safarka yihiin ee shaam ganacsigooda ay u tegayaan dee quraa qowmi luud waanay sii mari jireen waanay soo mari jireen waayo magaalooyinkan saduum iyo dee afka iyo xagga madkhalka shaam laga sii galo ayaabay ku yaallaan oo way sii mari jireen waana soo mari jireen ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inooga warramay وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين qisadii waxa weeyaan nebi shucayb iyo qoomkiisii reer madyan oo allah wuxuu inooga warramay inuu towxiidka ugu baaqay oo ilaahay keligii caabuda uu ku yidhi shucayb reer madyan maalinta dambena ka baqa ama rajeeya waayo yowmul aakhir waa arkaanta iimaanka ugu muhiimsan oo qofku aakhiro iyo qiyaamaba haddaanu ka baqan dee diintiisa waa dayacmasaa waayo halka rasmigee lama huraankee loo socdaa ee inaga horraysaa dee waa halkaa walaa tacthaw fi lardi mufsidiin arladana ha fasahaadinina ayaa qowmkiisii uu ku yidhi fakadabuuh dee waa beeniyeen oo kamay hoos qaadin abaalkoodii baa helay oo fa akhadathum alrajfatu fa asbaxuu fii daarihim jaatimiin gariirkii ayaa qabtoo dhulka ayaa lala gilgilay guryahooda dhexdoodii baa iyagoo kuududoo jilba joog u dhacay halkaasay ku halaagsameen وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فسدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين هل كان إلهي وحي النوغا ورمي قصة دي ري عادي ري ثمود والنبي هود يا نبي صالح لو كلا ديري يا أنبياء دودا وحي دحمري إلهي وحوري لبدا قلوا هلاقني هلاقودنا الدقان كودي يقريهودو إدين كعديهو ودريمي كرتان oo macnaha burburkii iyo baabi ii magaalooyinka iyo degaanadooda ku dhacay halaagii iyo cadaabkii waa ka cadyaho waa ka muuqdaa haddaa kuwaan toobasaana wax ku qaadanaysaan reecaad markaa degaankoodu yaman buu ahaa ardul axqaaf oo xadramowd iyo waxa weeyaan maharo u dhaxaysa togaa waadil axqaaf ayaa masaaricdooda iyo masaakintoodi iyo beerahooda iyo beradooduba ay ku sugnayd oo halkaasaa lagu cadaabay ree thamuudna masaakintoodu waxay ahayd alxijri oo waa tog ama waadi u dhaxeeya bayna almadiinati waashaam madiine iyo shaam oo iyagana halkaasaa lagu halaagay oo madaa'inu saalix yacni ilaa hadda raadadkoogii waa muuqdaan walaqad kadaba asxaabu alxijri almursaliin yacni xijrigu waa togaa ay deganaayeen marka alla waxa uu tilmaamay in halaagga ku habsaday kuwaa guryahooda iyo degaanadooda uu ka muuqdo shayddaanna u qurxiyey xumaantay samaynayeen oo xaqa uu ka duway iyagoo wax arkaya oo caqli leh ayaa badheedh ay uga baydheen waxaa kaloo alla inooga warramay qisadii qaaruun iyo fircoon iyo haamaan iyo qoomkoodii iyo wixii dhex mariya sidii loo halaagay oo alla waxau yidhi nimankaas gaalnimada madaxdii iyo hormoodka ku ahaa waa qaaruunkii hantida alla uu siiye ku faanay ee yidhi innamaa uutiitu calaa cilmin cindii waa fircoonkii ilaahnimadiiyo rabbinimada sheegtay waa haamaankii wasiirkiis iyo kalkaaliyaha fircoon u ahaa iyo qoomamkoodii waa la halaagay baa rabbi uu yidhi subxaanah nebi muuse ayaana mucjizaad cadcad ula yimid oo qaaruunna min bani israa'iil buu ahaa oo markii hore waxay yidhahdeen nin wanaagsan buu ahaa laakiin dee xoolaha iyo maalka ayuu ku qooqoo ku kibray inna qaaruuna kaana min qowmi muusa fabaqa calayhim yacni waxau ku qooqoo kibirka u sababay xoolihii hantidii la siiyey dad fara badan ayaa xooluhu ka soo saaraan waxaan markii horeba laga filanayn oon weligiiba qofka lagu arag waxaa la yidhaha madaxtinimada iyo maalkuba qofka waxay ka soo saaraan xataa waxaanu isagu naftiisa ka ogeyn ninkii la yaqaanay iska deganaaye cid walba ay tacaamulayeen dee ilaa man raxim allah yacni waa dadka qaarkoodune maalin alla maalinta laga yaaba inuu waxoogaa ama maal ama madaxtinimo kiiba ma aha dhaqankiisa isbedelaya wax badan baa iska bedelaya marka qaaruun dee nin iska wanaagsan oo muumin u ahaayo xoolaha ayaa bedelo sabab looga dhigay marka alla wuxuu tilmaamay kuwaas inuu nebi muuse mucjizaad iyo xaqii ula yimid laakiin iyagu ay kibreen wamaa kaanuu saabiqiin allah wuxuu yidhi may ahaa nin kuwa annaga naga fakadoo naga carari kara halkayga tegi karaan meel lama tegi karaan dhulka iyo cirkaba allaa leh ilaahay baa halaagay markay ka hor yimaadeen ilaahay waxa uu tilmaamay umamka qolo walba wixii ku habboonaa in lagu halaagay oon ilaahay ka gardarayn fa kullan akhadnaa bidanbih fa minhum man arsalnaa calayhi xaasiba waa dabayl iyo dhagaxaan sidii ree caad iyo ree luud wa minhum man akhadathu sayxa waa qaylo sidii ree madyan iyo ree tamuud wa minhum man khasafnaa bihi alard waa qaaruun oo dhulka lala jaray wa minhum man aqraqnaa waa qowmu fircawn iyo qowmu nuux oo iyaga lagu halaagay duufaan iyo biyo lagu qarqiyey ilaahay waxa uu tilmaamay wamaa kaana allahu liyadlimahum walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun ilaahay ma dulmiinoo kama gardarra ee iyagaa naftooda dulmiyoo dembaabay walaa yadlimu rabbuka axada dabeed alla wuxuu tusaale inoogu soo qaatay ilaahay sokadii cid kale kuwa wax moodaya ee baryaya ee gacmaha hoos dhiganaya ama cibaado siinaya mahalkooda waxaa lagu masalay ilaahay sokadii cid kale kuwa wax moodaya caabudaya ama baryaya sida caaro waxa weeyaan guri samaysatay guri la samaystana waxa ugu taag daran caaro dee caaro maxay samaysataa laba gidaar ama laba geed ama laba shay dhexdood ayaa xuub yar ay ku samaysaa soo maaha xuubkaa yaree caaradu ee aadka u taagta daran leh wax alla wixii jiidhaba dee wuu baabi'inaya waa zuulinaya oo yacni wax awood iyo taag leh ma aha dee xuub caaro mathal iyo tusaale wuxuu yahay dacfi iyo taag darro qabow wax uga tari maayo kulayl wax uga tari maayo cadowna ka celin maayo waxaa lagu masalay sida asnaamtu kuwa caabudaya aanay waxba ugu tarayn kuwa caabudayaa waxay ka dhigan yihiin xuub caaro kuwa ku tacalluqo waxmooday oo ku dhegay xuub caaro haddaad qabsato soo kuu gu'i maayoun asnaam kuwa waxmoodaya mahalkoodu waa kaa waa dacufa ataalibu waalmatluub iyaguna wax ma taransan karaan asnaami cid kalena hadalkeeda baddaah marka nin ilaahay sokadii cid kale ku tacalluqoo waxmooday waa nin xuub caaro cuskaday wax la cuskado oo wax la moodana waxa ugu taag daran xuubkaa caaradu ay samaysaa ugu taag daran ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay inuu og yaho oo arkayo waa goodi iyo waciide waayo ilaahay marka uu yidhaha shaygaa waan ogahay waanan arkayaa dee abaalkiisaan marinayaa weeye waa wacdi iyo waciid waa yabooh iyo ballanqaad iyo goodi wada socda kanoo kale markaa waa goodi oo ilaahay waa og yahay waxay ilaahay sokadii caabudayaan oo rabbi kama qarsoona mar hadduu alla ogyahu arkayana dee abaalkooduu maranaya oo waa cadaabayaa wa huwa alcasiizu alxakiim weliba waaba laba laba sifo iyo laba magacoo cajiibahoo cizad iyo xikmadu waxay isku raacdaa cid baa laga yaabaa in xoog lagu sifeeyo laakiin xikmad aanay lahaynoo meel ku munaasabay meel kaleba dee ay jiidhsiiso xooga qof baa laga yaabaa ama cid baa laga yaabaa xikmad in lagu sifeeyo laakiin xoogba aanu lahayn oo xikmadi maxay u tari haddaanu awood wax ku filiyaba lahayn ilaahay tabaaraka wa tacaala walilaahi almathalu alaclaa labaduba waa u kulmeen xoog iyo xikmad oo xoog iyo awoodna waa leeyahy waana xakiim xakiimku waa maxay awoodda halkeedu ku maamulaya oo ku muquuninaya cidaan mutaysan oon ehelu ahayn dee awood ilaahay ku muquunin maayo cadaabi maayo oo ciqaab ku soo dejin maayo marka ilaahay waa casiis oo cid alla cid u bir dhigan karta oo iska celin kartaa xooggiisa ma jirto ilaahay waa xakiim oo xooggaa iyo awooddiisa halkeeduu marinayaa ku habboon waxaa kaloo lagu fasiray maada naafiyo oo waataynu hore usoo tilmaanay oo ilaahay wuxuu og yahay maa yadcuuna min duunihi min shay ilaahay sokadii shayba inaanay caabudayn oo maxaa looga jeedaa shay way caabudayaane macnaha waxaanay caabudayaan baa qiimo daraantiisa xataa shay in lagu magacaabo ma mudna waxay ka dhigan tahay laysa bishayin waxbaba ma aha waxay caabudayaan dee waa xuub caaro nin cuskaday muxuu tari ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay tusaalayaasha inuu u yeelaya dadka cilmiga kuwale mooye cid kalena aanay fahmayn wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaas wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun kuwa kale dee iyagoo akhriyaya ayaanay macnaha ka fakerayn oo fahmayn oonay hoos ugu dhaadhacay jamaaludiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka camar ibnu mura wuxuu ka soo naqliyey inuu yidhi maa marartu biaayati min kitaab illahi laa acrifuha ila axzananii liannii samictu allaha yaquulu wa tilka alamhaalu nadribuha linnaas wamaa yacqiluha ila alcaalimuun wuxuu yidhi weligay aayad kitaabka alle ka mida ma soo marin oo dabadeed aayaddaasi yacnii maan fahmi waayin oo maan garan waayin ilaa arrintaasi way murugo gelisaa markaan aayad soo maro macnaheediina aan garan waayo waayo wuxuu yidhi waxaan maqlay allo oo leh tusaalayaashaa dadka waxaanu ugu yeelaynaa oo ugu caddaynaynaa si ay ugu waantoobaan mana garanayaan oo ma fahmaan kuwa cilmigale mooyaane wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun dee markaa inaanan caalimiintii ka mid ahayn ayay tilmaamaysaa markaan fahmi waayo marka waan ka murugoodaa buu yidhi mar kasta oo aayaddii soo martay aan fahmi waaye macnaheeda camar ibnu mura ayaa uu ka soo naqlinayaa jamaaludiin alqaasimi tafsiirkiisa ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu tilmaamay madaahira qudratihi wa waxdaaniyatih muuqaalada tilmaamaya awoodda ilaahay iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waaxidnimadiis iyo weynidiis khalaqa allahu samaawaati waalarda bilxaqi ina fii dalika la aaya lilmu'miniin cidharkiiyo dhulalkaba ilaahay waa ka xaqa ku taagee ku abuuray abuurka makhluuqaadkaa waaweyni wuxuu astaan iyo daliil u yahay ilaahay weynidiis iyo waaxidnimadiis iyo wujuudkiis iyo jiritaankiis wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxidu ilaahay waxau yidhi arrintaasi waxay aayadi ugu sugan tahay mu'miniinta maxaa loogu gaar yeelay in badan qur-aanka waata ku soo noqnoqoto waa liintifaacihim biha maadaama iyagu ay ku intifaacayaan oo wax ku qaadanayaan waxaa laga cabiray ka'annamaa in iyaga uun loo soo rogay macnuhu sidaana maaha dee dadkoo dhan waa loo soo dejiyee iyagu waa kuwa ku intifaacay intifaaca dartii baa loogu gaar yeelay marka khusuusiyadu waa lilintifaac kuwa ku intifaaca iyaga ah ilaahay aayadda u dambaysa darsigeennan waxa uu ku amrayaa nebigiisa muxameda sala allahu calayhi wasalam awaamir qiimo badan oo sharaf loo sarraysa oo innakuna inaynu kaga dayanno ay waajib inagu tahay waxaa la amray bitilaawati alqur'aan tilaawaduna laba macnoba way leedahay alqiraa'a waalitibaac akhrinta iyo raacitaanka oo talaa yatlu qiraa'ada tilaawada iyo itibaacaba way labada macnoba way tilmaamaysaa tilaawadu labadiibana meesha waa ku jiraan oo akhri oo waxaad akhridayna raac weeye waayo qiraa'o mujaradii macno ma leh haddaanay camal helin walidaalika qiraa'atu alqur'aan iyo tilaawadiisu itibaac bay u baahantay haddaanad raacin dee qiraa'o mujaradii xujun bay kugu noqon marka tilaawat lqur'aan waa la amray oo qiraa'a maca alitibaaca wa aqim asalaa salaadana oog baa la yidhi in badan wayna soo martee salli salaata arki mayse wa aqim asalaata wa aqiimu salaata wa yuqiimu salaata iqaamun baa la adeegsanaya iqaamadu waa maxay waa oogid iyo toosin waa salaada ooga oo toosiya macnaha xuquuqda ay leedahoo dhan u dhammaystiro waxba ha ka dhimina ma aha un dee magac salaadeed salaadun tuko waxaa lagu yidhi oog oo toosi waa xaqay leedahay ee waajiba ee rukniya ee shardiya u oofiya u dhammaystira marka wa aqimi salaa salaadana oog oo waajibaadkeedoo dhan u dhammaystiro waxba ha ka dhimin iyo waxay xuquuq leedahay ina salaata tanhaa cani ilfaxshaa'i waalmunkar hadda salaadan macrifadee la soo celiyey waa taa hore oo macnaha waxa weeye salaadaa la oogay ayaa faxshaaga foolxumada iyo dembiga kuu diidaysa ha odhanin dee salaaddii baan tukaday maxay wax iigu diidi weyda soo nigan walaaqanaya wax walba salaadaadu dee inaanay iqaamo lahayn baa laga yaabay inaanad oogin oona toosinba inay salaadu salaadun magac salaadeed tahay laakiin xaqeedii aanad marin baa laga yaaba laakiin ina salaata maaha kullu salaa taa la oogay ee iqaamada lihi tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar dembiga way kuu diidaysa markaa salaadaada haddaad isgaran weydo salaadaada dib ugu noqo waayo diinta kow waxa ka ah marka tawxiidka laga yimaado waa salaadu halkay kaa taagan tahay unbaad ilahay agtiisana ka taagantahay jamaaludiin alqaasimi tafsiirkiisa qayimka ee maxasinu ta'wiilka wuxuu ku yidhi fa in qulta markuu aayaddaa fasiruu yidhi haddaad tidhaahdo kam min musallin yartakibu walaa tanhaahu walaa tanhaahu salaatuhu haddaad i weydiisa buu yidhi nin tukadaa fara badana oo dembigii xambaaranaya salaaduna aanay dembigii u diidayn qultu waxaan ku odhanayaa uun kugu jawaabayaa sidaa haddaad i su-aasho buu yidhi jamaaludiin alsalaatu alatii hiya asalaatu cinda allah salaadda salaaddaa ilaahay agtiisa maha salaad walba almustaxaqu biha athawaabu ee abaalmarin lagu mudanayaa an yadkhula fiiha musalligu waa inuu salaaddii galo muqadiman litawbati nasuux isagoo towbad saafiyoo shuruuddeeda dhammaystiratay ka hormariyey salaada oo aan aathaam iyo macaasiyo dunuub la soo gelin muttaqiyan ilaahayna subxaanahu wa tacaala ka cabsoonaya liqowlihi tacaala waaye rabbi waxau yidhi innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa uun addoommadiisa kuwa alla ka baqa wa yusalliihaa khaashican bilqalbi waaljawaarix waxaan u tukanayaa salaadii isagoo ka khushuucsan qalbiga iyo xubnahaba oo qalbiga intay khushuucda iyo haybadda iyo cabsida alleh iyo tadabburka wuxuu akhriyayaa qalbigiisa intay degtay raadkeedii xubnaha uu ka soo daahiray waayo qofka qalbiga ka khushuuca xubnihiisay ka muuqataa haddaad marba dhinac eegayso oo mar aad cumaamada ka shaqaynayso mar waxa weeyaan jidhkaaga mar shamiiska mar jeebadda aad wax kala soo yacni waxay tilmaamaysaa xarakaadkan jawaarixdu qalbiga waxa ku jiray tilmaamaya oo qalbigu hadduu khushuuc iyo cabsi ku maqan yahay xubnuhu isma dhaqaajinayaanba way xasilayaan xasiloonaanta xubnaha ka daahirtaa waxay daliil u tahay khushuucda qalbiga markaa qofba qofkuu ka sakiino iyo xasiloonaan badan yahay ayaa qalbigiisu khushuucda uga dhow yihi marka waxa uu yidhi khaashican bilqalbi waaljawaarix isagoo qalbigiiyo xubnahaba ka khushuucsan uma yaxuutuhaa bacda an yusalliihaa falaa yuxbituhaa sidaa uun kuma dayne dabeed salaada sidaa loo dhammaystiree la oogay markuu dhammaystay haddana wuu dhowro wuu ilaaliyey oo ma burinayo oo wax salaaddii ka baabi'iyo oo ka buriyo kama dabageynayo ilaan waxaaba laga yaabaa salaad wanaagsan adoo tukaday inaad haddana wax kale ka dabageyso dee hadaa iska buriyeen camalkaagii oo baabi'iyey intaasoo tilmaan markuu soo sheegay jamaaludiin alqaasimi ayaa waxa uu yidhi fa hiya asalaatu alatii tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar taa aan kuu soo sifeeyeen soo tilmaamay waa ta dembiga iyo xumaha kuu diidaysa marka halkaa waxaad ka garataa dee salaaddaa uun la tukanayo een waxbaba inaga reebayn salaadeennaa wax ka siihi markaa qof walowba salaadaada dib ugu noqo salluu kamaa ra'aytumuunii usalli salaaday salaad ma tahay uun ma aha sidaad anigoo u tukanayay i aragteen u tukada baa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam aqwaasheed iyo afcaasheed iyo umuurteed iyo adkaarteed oo dhan qowlan wa ficlan waa in loo guta sidii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markaasay noqonaysaa salaad midhihii la doonaya ay ka muuqato oo laga helo ibnu cabbaasna waxaa laga wariyey inuu yidhi man lam taamurhu salaatuhu bilmacruufi wa tanhaahu can ilmunkari lam yazdad bisalaatihi min allahi ilaa bucda jamaaludiin alqaasimi baa soo naqlinaya maqowladaa ibnu cabbaas oo waxau yihi ninka salaadiisu aanay wanaagaba farin xumahana aanay ka reebin salaadiisa ilaahay xaggiisa fogaansho mooye dhowaansho kama siyaadsado oo alle uguma dhowaada waabu ka dheeraanaya marba haddaanay munkar iyo macruuftoona u kala soocayn oo wax walba u walaaqanayo xasanulbasrina wuxuu ka soo naqliyey jamaaludiin alqaasimi inuu yidhi xasanulbasri raximahu llah man lam tanhahu salaatuhu can ilfaxshaa'i waalmunkar falaysat salaatuhu bisalaatin wa hiya wabaalun calayh ninka salaadiisu aanay xumaha iyo dembiga ka xakamayn salaadiisu salaad ma ah cuquube iyo dembi un baanay ku tahay markaa dee dad fara badan baa jira oo camal falaya dee haddana caamilatu naasiba tacab mooye wax kale aan ka dheefayn marka waajib bay nagu tahay salaada hadh iyo habeen aynu u taagannahay inay salaaddii rasuulkaoo kale tahay iyo inaanay ahayn inaynu dib waxa weeyaan bal uga fakero oo aynu fiiro gaar ahaaneed iyo foojignaan dambe aynu u yeelanno oo bal nin walowba salaadu ma sahlane eh salaadaada dib ugu noqo marka hore xaalkaaga qiime sidee tahay xaalkaagu ma tahay salaadaadu tan ilaahay tilmaamay hadday noqon weydo isku noqo adugu waayo hadalka ilaahay waa xaq ina asalaata tanhaa cani ilfaxshaa'i waalmunkar kalaamullaahi xaq mana baaqanayo ballanta allau dhigay laakiin adiga ayaa dee shuruuddii iyo wixii loogu talagalay xaggaagay ka baaqdeen ee xagga alle kamay baaqan marka waajibka inasaarani kulligeen waxa weeye wadaad iyo waran laba salaadeenna muraajaco dambe ayay u baahantay dib in loogu noqdo oo waxa weeyaan qofku sifatu salaati nabiy lilimaami alalbani caleyhi raxmat ullah ha muraajaceeyo ha ku noqdo salaad walba waxay leedahay waxaa looga baahan yahay salluu kamaa ra'aytumuuni usalli yacni salaadeennu salaad cilmi ha noqoto laakiin salaad caadayay noqon waa la tukan jiro waan tukanaya unyay kaa noqon salaad cilmi ku dhisan oo wixii burinayay ku baaba'aysa aad ka dhowrayso oo waxay ku ansaxaysa aad u keenayso ood la imanayso oo aad oogayso aad toosinayso waxba aanad ka dhimayna aad u dhammaystirayso salaadaadu waa inay noqoto waladikru llaahi akbar zamakhshari waxa uu yidhi sida jamaaludiin alqaasim uu ka soo naqlinayo ay walasalaatu akbaru min gayriha min aطaacaat wa samaaha bidikri illah kama qaala tacaala fascaw ila dikri illah ay aljumca waxa uu yidhi waladikrullaahi waxaba looga jeedaa salaaddii dikrigan oo ay walasalaatu akbaru min hayriha min aaacaat salaadu aacaadka kale iyadaa ka weyn baa looga jeedaa buu yidhi zamakhshari ee tafsiirkiisa kashaafka jamaaluddiin baa ka soo naqlinaya marka waxa uu yidhi ilaahay wuxuu ku magacaabay salaada dik- bidikri illaah dikrigiisa ayuu ku magacaabay oo aayaddii wuxuu soo qaatay fascaw ilaa dikri illaah u degdeg oo u socda xuska ilaahay iyadoo loo jeeda salaaddii jumcada marka ilaahay salaaddii muxuu ku magacaabay dikrullah wa aqimi salaata lidikri waayo waxay ka kooban tahayba dee waa adkaar iyo xus ilaahay lagu xusaayo marka wala dikrullaahi akbar isagu waxa uu ku fasiray ay wala salaatu akbaru min gayriha min aaacaat marka la xidhanayana dee takbiiruha yani waxa weya taxriimuha takbiir wa taxliiluha tasliim oo allaahu akbar waynaka ku xidhanayna marka allaahu akbar ilaahay baa wax walba ka weyn mar haddaad allaahu akbar tidhaa wax kale waa inaanay kugu soo xaadirin ilan afkaaga iyo uurkaaga waa inay wada socdaan waxaabad ku xidhatay allaa wax walba ka weyn dee dukaanka iyo shaqada iyo camalka iyo sheekada kaleed markaa ku jirtaa maxay tahy waayo allaahu akbar baad ku xidhatay wax kaloo dhan halkaa iska dhig adduunyada iyo wax walba albaabka halkaad kabaha ku bixinaysa kaga soo baxa mar haddaad ilaahay is hortaagto oo tidha allaahu akbar ka xishoo wax kale inuu kugu soo xaadiro oo qalbigaaga ka dhow waxaa kaloo lagu fasiray wala dikrullaahi akbar in loo jeedo wala dikrullaahi afdalu min gayri ilaahay xuskiisa wax kaloo ka soo hadhay oo dhan ka mudan oo ka fadli badan oo dee cibaado oo dhammi dikriga ilaahay kama madhna marka dikriga alle iyo xuska rabbi ayaa wax walba ka mudan oo ka sarreeya ayaa looga jeedaa wala dikrullaahi akbar waxaa kaloo lagu fasiray wala dikrullah yacni xuska alla uu idin xuso ee qofka wanaagsan dee khayr iyo wanaag rabbi uu ku xusayo ayaa akbaru min dikrikum iyaah xuskaa idinku alla xusaan waxa ka weyn ka alla idin xusayo ilain man dakaranii dakartu ayuu rabbi xadiisulqudsiga ku yidhi cidday xusta waan xusayaa fadkuruunii adkurkum ayaa qur'aanka rabbi ku yidhi ixusa waan idin xusaya marka dikrullaahi akbaru min dikrikum iyaah allah waxa u ihi subxaanah faamana waxa rumeeyey lahu ay liibraahiim ibraahiim waxa rumeeyey luutun luut ayaa rumeeyey oo wa qaala waxa u ihi ibraahiim inii anigu muhaajirun waan hijroonayaa oo ilaa rabbii xagga rabbigay ayaan u kacayaa oo wahaajirayaa oo halkuu alla i amray waa ardu shaam ayaan u kacayaa waayo inahu rabbigay huwa rabbigay alcasiizu waa allaha qaalibkee awoodda badan alxakiimu ee xikmadda badan wawahabnaa waxaanu uhibayno aanu siinay lahu ay liibraahiima ibraahim waxaanu siinay isxaaqa isxaaq iyo wayacquuba yacquub wajacalnaa waxaananu ka yeelay fii duriyatih ibraahiim ubadkiisa iyo tafiirtiisa dhexdooda waxaanu ka yeelay annubuwata nebinimadii iyo walkitaaba ay lkutuba kutubtii ayaanu ka yeelay oo asha ku jirta alkitaab waa jinsiy oo jinsulkutub kutubtii samaawiga ahayd ee la soo dejiyey ayay shamlisanaysaa wa aataynaahu waxaanu siinay ibraahiim ajrahu abaalkiisa ayaanu siinayo fi dunyaa adduunyada dhexdeedaanu ku siinay wa inahu ibraahiim fi laakhirati aakhira dhexdeedana la min asaalixiina kuwa wanaagsan ayuu ka mid ahaaday wa luutan wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg luutan ay qisata luutin nebi luud qisadiisii dadka u sheeg id wakhtigiina u qisaa qaala uu yidhi luud liqowmii reetalkii uu ku yidhi innakum idinku lata'tuuna waxaad la imanaysaan alfaaxishata tii falxumada badnayd oo maa sabaqakum aanu idinka hormarin bihaa faaxishadan aad falaysaan min axadin qofna oo min alcaalamiina caalamiintoo dhan ka mid ah a innakum idinku lata'tuuna ma waxaad u tegaysaan alrijaala ragga oo wataqtacuuna miyaad jaraysaan asabiila waddada dadku marayaan iyo waddadii taranka labadaba miyaa goynaysaan oo wataatuuna ma waxaad la imanaysaan fii naadiikum majaalistiinna iyo golihiinnana ma waxaad kula imanaysaan almunkara waxaa xun ee la inkiray shariicadu diiday famaa kaana jawaaba qowmi nebi luud qoomkiisa jawaabtay u celiyeen mabay ahaanin ilaa an qaaluu inay ku yidhaahdeen mooyaane iitinaa noola kaalay bicadaabi illaahi ilaahay cadaabkiisa in kunta haddaad ahaatay luutow min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid tahay qaala waxau idhi luut rabbi yaa rabbi rabbigayow unsurnii iiga hiili cala alqawmi almufsidiina qoladan wax fasahaadinaysa allahayow iiga hiiliyo halaag walamaa jaa'at markay timid rusulunaa malaa'igtayadaannu soo diray kuwaannu soo diray oo malaa'igtii ihi ibraahiima ibraahim markay u yimaadeen bilbushraa bishaaradii isxaaq iyo yacquub markay ula yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen inna anagu muhlikuu ahli haadihi alqarya magaaladani ehelkeeda kuwa halaagayaannu nahay waayo ina ahlahaa ehelkeedu kaanuu waxay ahaadeen daalimiina kuwa dulmi falay qaala waxa uu ku yidhi ibraahiim inna fiiha magaaladan dhexdeeda waxaa ku sugan luutaa luut qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu annaka ay aclamu og biman cidda fiihaa magaalada ku sugan lanunajiyannahu wallee waanu badbaadin oo waanu badbaadin luut iyo wa ahlahu ehelkiisaba ila imra'atahu haweenaydiisii mooyaane oo kaanad waxay ahaatay hiya iyadu min alkhaabiriina kuwa halaagga ku hadhaya ayaa ay ka mid ahaatay walamaa an jaa'ad markay timid rusulunaa kuwaanu soo dirre malaa'igta ahaa luutaa luud markay u yimaadeen sii'a waa la murugogeliye luud bihim ay bisababihim malaa'igtan u timid sababtoodaa lagu murugogeliyo iyaguu u baqayaa wadaaqa waana cidhiidhyoomay luud bihim bisababihim iyaga sababtooda ayuu la cidhiidhyoomoo diiqadu u dareemay darcaa xagga qalbiga ama laabtana waa ka diiqadoodo waa cidhiidhyoomay wa qaaluu waxaanay yidhaahdeen rusushii laa takhaf luutow ha baqan walaa taxsan hana murugoonin innaa annagu munajuuka waanu ku badbaadinaynaa luudow adiga iyo wa ahlaka ehelkaagaba ila imra'ataka haweenaydaada mooyaane oo kaanad waxay ahaatay hiya iyadu min alkhaabiriina kuwa halaagga ku hadhaya innaa annagu munziluuna waxaanu ku soo dejinaynaa calaa ahli haadihi alqarya magaaladan iyo ehelkeeda rijzaa cadaab baanu ku soo dejinaynaa cadaabkaasoo min asamaa xagga samada aanu kaga soo dejinayno bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababteedaananu ugu soo dejinaynaa yafsuquuna kuwa taacada iyo diintaba ka baxa walaqad taraknaa wallaahi laqad taraknaa waxaanu kaga tagnay minhaa magaalada reer luud xaggeeda waxaanu kaga tagnay aayatan calaamad ayaanu kaga tagnay calaamadaasoo bayinatan cad oo macnaha raadkii cadaabkii helay raadkiisiibaa ka muuqda liqowmin qola ayaananu ugaga tagnay kuwaasoo yacqiluuna wax kala garanaya si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan wa ilaa madyana waarsalnaa waxaan uu diray ilaa madyana ree madyana akhaahum walaalkood shucayban shucayb oo faqaala shucayb waxa uu yidhi yaa qowmi ree tulkayow ucbudu allaha ilaahay keligii caabuda oo warjuu rajeeya alyawma alaakhira jazaa alyawmi alaakhir maalinta dambe abaalkeeda rajeeya ama warjuu ka baqa alyawma alaakhira cadaab alyawmi alaakhir maalinta dambe cadaabkeeda ka cabsooda oo labada mudaaf ee la kala qadarayaa waxay ku kala habboon yihiin hadba warjuuda waxa lagu macneeyo wax munaasab ku ah oo walaa tactaw ha fasahaadinina fi lardi arlada dhexdeedana ha fasahaadinina mufsidiina xaalaatiin kuwa fasahaadinaya fakadabuuhu dabeed shucayb waa beeniyeen oo fa akhadadhum waxaa qabatay alrajfa gariirkii iyo gilgilashadii baa qabatay oo fa asbaxuu dabeed waxay ahaadeen fii daarihim guryahooda dhexdooda waxay ku ahaadeen jaasimiina kuwa jilbaha u daatay oo kuududa wa caadan wa hamuuda ay wa ahlaknaa waanu halaagnay caadan ree caadna iyo wa hamuuda ree hamuud waqad tabayana waanu caddaaday huwa halaagidda aanu halaagnay ihlaaggaasi waa idiin caddaaday lakum idinka min masaakinihim guryahoodu idinka caddaaday oo raadkii halaaggu waa ka muuqdaa wazayana wuxuu qurxiyey lahum iyaga ashaytaanu shaytaanku acmaalahum camaladooda oo fasadahum dabeed waxa uu ka jeediyey can isabiili waddadii xaqa ahayd walxaal buu ka jeediyey kaanuu ay ahaayeen mustabsiriina kuwa arkaya oo wax kala garanaya wa qaaruuna wa ahlaknaa waanu halaagnay qaaruuna qaaruun iyo wa fircauna fircawn iyo wa haamaana haamaan walaqad jaa'ahum wallaahi laqad jaa'ahum wuxuu kuwaa ula yimid muusa nebi muuse bilbayinaati aayadihii cadcaddaa iyo mucjizaadkii oo fastakbaruu dabeed waa isku kibriyeen fil ardi arlada dhexdeeda wamaa kaanuu manay ahaanin saabiqiina kuwa naga fakado oo nagama baxsan karaan fa kullan mid wal oo umamka lasoo sheegay ka mid ah akhadnaa waxaanu ku qabannay bidenbi bisababi denbi dembiguu sameeyey sababtiisa fa minhum haddaba waxaa ka mid a kuwa man cid arsalnaa aanu ku diro oonu ku sallidnay calayhi korkiisa xaasiba dabayl dhagaxaan wadata sidii ree caad iyo ree luud wa minhum waxaa ka mid a man cid akhadadhu ay qabatay asayxa qaylo sida ree tamuud iyo ree madyan wa minhum waxaa ka mid a man cid khasafnaa aanu la goynay bihi isaga alarda dhulka sidii qaaruun wa minhum waxaa ka mid a man cid aqraqnaa aanu qarqinay oo biyaha aanu ku hafinay sidii qowmu fircawn iyo qowmu nuux wamaa kaana allah ilaahayna ma ahaanin liyadlimahum kuwii kii dulmi iyo kuwaas ilaahay ma ahaanin oo ma dulmiyayo walaakin ha yeeshee kaanuu iyaga ahaaday anfusahum nafahooda yadlimuuna kuwa dulmiyaya mathalu ladiina kuwii sifadood iyo tilmaantoodu waxa weeye kuwaasoo itakhaduu samaystay min duuni illaahi alla sokadii awliyaaa kuwa ay caabudaan oy baryaan kuwa tusaalahoodu wuxuu la mid yahay ka mathali lcankabuuti caaro tusaalaheedi iyo mahalkeedoo kale weeye caaradaas oo itakhadad samaysatay baytaa guri wa ina awhana albuyuuti guryahana waxaa ugu taag daran labaytulcankabuuti caarada gurigeeda low kaanuu yaclamuuna hadday ahaadeen kuwa wax kala garanaya ina allaha alleh yaclamu waa ogyahay maa yadcuuna waxay caabudayaan min duunihi alla sokadii oo min shayin shay ah markaynu maada mawsuul ka dhigno haddii naafiye laga dhigana iyadaaba ka sii fiican oo ka macaane waa marka lagu tilmaamayo ilaahyadoodu laa shay waxba yahay inaan xataa shay lagu magacaabi karin oo in allaaha alla yaclamu wuxuu og yahay maa yadcuuna inaanay caabudaynba min duunihi alla sokadii min shayin waxbaba oo waxay caabudayaan wax ma ahaba waa waxba yahay waa kalaa shay wa huwa alla alcasiizu allaha qaalibkee awoodda badan weeyi alxakiimu ee xikmad iyo xukumkaba iska leh wa tilka taasi alamhaalu ee tusaalayaasha nadribuhaa waxaan u yeelannaa ama u caddaynaynaa linnaasi dadka wamaa yacqiluhaa tusaalayaashaasi ma fahmoo ma garto ila alcaalimuuna kuwa cilmiga leh wax kala garanaya mooye khalaqa allaahu alla wuxuu abuuray assamaawaati samooyinka iyo waalarda dhulka bilxaqi xaq baa alla uu ku abuuray ina fii dalik arrintaa la soo sheegiyo madkuurkaa waxa idinku sugan laaayatan calaamo weyn ayaa ku sugan oo lagu cibro qaato lilmu'miniina kuwa mu'miniintaanay ugu sugan tahay utlu akhri nebi moxamedow oo raac maa uuxiya waxaa lagu waxyooday ilayka adiga oo min alkitaabi kitaabka qur-aanka wa aqimi asalaata salaadana oog oo xuquuqdeeda u dhammaystir waayo ina asalaata salaadu waa taa la oogay maaha tu walba horaynuu soo tilmaanay taa la oogay ee iqaamada lihi tanhaa waxay ka reebaysaa dadkoo u diidaysaa cani ilfaxshaa ta foolxumada badanoo macaasida foosha xun leh iyo walmunkari waxa la inkiree la diiday oo dunuubta ah waa u diidaysaa waladikruullah ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisu akbaru waxyaabaha kale iyo acmaasha kale isagaa ka weyn wallaahu allana yaclamu waa og yahay maa tasnacuuna waxaa samaynaysaan
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online